بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين عن عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما عنها فقالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها إما أن تكون غضبا أو لم تكن نشيطة فهل علينا في ذلك من حرج قالت نعم إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم, تمنع لم تمنعيه قالت قلت له قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف تصنع قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه فله ما فوق ذلك مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره عبد الرحمن بن زياد الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو أيوب الشعباني الإفريقي nin qaadiya ayuu ahaa oo maaragtay caalima oo cilmi badan waagii cabaasiyiinta ayuu noolaa oo hana qaaday qaadi buu ahaa dabadeedna xilligii safaax iyo abu jacfar almansuur xilliyadaasuu xilka hayay gaar ahaan xilligii abu jacfar iyo xilligii safaax labadaba wuu hayey xilligii abi jacfar almansuur had iyo jeer garsoorka iyo maamulka siyaasadduna wuu kala duwanaan jiray waagaas oo ninka qaadigaahi na gaar buu ahaa ninka siyaasiga gaar buu ahaa way kala duduwanaayeen dabadeetana wuxuu arkay dulmi fara badan oo ka jira meeshii uu joogay oo afrika ahayd oo khilaafadii ka fog iyo madaxtooyadii iyo meeshii muslimiinta looga arriminayay markaasaa wuxuu usoo ambabaxay inuu u sheego jawrka iyo dulmiga ka jira meesha xaakimkii guud amba boqorkii muslimiinta abu jacfar almansuur wuu usoo galay dabeete wuxuu ihi maxaa doonaysa maxaa ku keenay wuxuu ihi ji'tu liucallimaka biاljawri bibeladina faidaa huwa yakhruju min darik wuxuu yidhi waxaan u imi inaan kaaga waramo oo warbixin warbixin aan kaa siiyo dulmiga ka jira iyo jawrka ka jira meeshaanu deganayn dabeete waxaa baan ogaaday dulmiga laftiisuba inuu ka soo baxa gurigaaga show adaaba baalu kaa yimaadaa riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan wuxuu yidhi meeshaanu deganayn oo idinka fog dulmi fara badan baa ka dhaca markaasaa waxaan isku qanciyey malaha dulmigan meesha ka dhacaya amiirku ma oga ee fogaanta uu ka fog yahay ayaa nimanka meesha jooga ay la hiishanayaan dabeete markaan soo baxay meelba meeshay kaaga soo dhowdahay waabay kasii dulmi badanta ilaa gurigaaga aan soo gaadhay shaw dulmiga la sheegayaaba wuxuu ka soo bilaabmaa daartaada ninkuu la hadlayaa waa ayo waa abu jacfar almansuur waa boqorkii meeshaba haystay qaar markaa waxay tilmaamaan odaygaasi aada buu uga cadhooday abu jacfar almansuur aad buu kelmaddaa uga cadhooday waxaanuu ku sigtay wadaadkaasi inuu kala tuuro inuu dilo ayuu ku sigtay dabeete qaar ba waxay ku yidhahan waradoo iska baxa dabeete kelmaddiisii markuu yidhi waa isaga tegey cabdiraxmaan ibnu ziyaad قال xdثnي cmaرة بن غuراab alyaxsubi taabici buu ahaa dadka qaarkood waxay ku sheegeen صaxaabiy inuu ahaa laakiin waa qalad أna camata lahu wuxuu hi edaday amba edo edooyinkayga ka mid a ayaa xadaثathu u sheegtay أnahaa sa'lat inay weydiisay caaئiشhaةa أma الmؤminiin caaئiشha radي الlahu taعaalى canha ayay waraysatay su-aashan bay weydiisay waxay tihi ina زawجa إxdaana midkaayo ninkeedu yuriiduhaa wuu doonaa fatamnacuhu nafsahaa dabeete nafteeday u diidaa nafteeduu ka doonaa dabeetana way iskiijisaa way diidaa sababtu waa maxay ima an takuuna kadba aw lam takun nashiita ama waaba yaro cadhaysantao waa lagu kacsan yahay ama diyaarba maaha nashiita ama firfircoona diyaarba maaha fahal calaynaa fii daalika min xarajin arrinkaasi markaanu samayno ee odayaasha aanu ganafka ku dhufanno dembi ma naga raacaya qaalad waxay tihi nacam haa dembigaa waa leedihiin ina min xaqihi calayki ninkaagu xaqa uu kugu leeyahay waxaa ka mida an low araadaki haddii uu ku doona wa anti calaa qatabin xataa adigoo kooro saaran adigoo daabad saaran bay ka dhiganta lam tamnaciihi inaanad diidin qaalad waxay tidhi marka taasi waa taa masaladaasi waa dhammaatay qaalad waxay tidhi qultu lahaa waxaan ku idhi ixdaanaa haweenkii haddaanu nahay qaarkayo taxiidu xayd bay yeeshaan walaysa lahaa walisawjiha ilaa firaashun waaxid dadku way iska baahnaayeen waagaasoo dee kifaayo fara badan may qabin oo hanti iyo guryo kala qaybqaybsan iyo gogol qaybqaybsan may lahayn waxay leedahay waxaad ka warantaa haddii xaaladaasi aanu gallo gogolna aanu haysano gogoshaa aanu ku wada jiibsanno oo keliya aw lixaafun waaxid waa isla hal gogol waxaan lagu jiibsa lagu seexdo wey fa kayfa tasnacu maxay yeelaysaa ma ka guuraysaa qaalad waxay tihi litashudda calayha izaaraha guntigeeda amba maradeeda hoose ha isku giijiso uma tanaamu macahu dabeetha iskala seexatay ceebi ma taalla meeshii falahu maa fowqa daalika hadduu kuu baahdana inta sare ayuu leeyihi wax dhibaato haddii ay isgaadhana istaabataan wax dhibaato ay kuma jiraan maca annii sawfa ukhbiruki waxaana laakiin kuu sheegayaa waxaabaan kuu sheegi doonaa maa sanaca annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu sameeyey markaa qisa uga sheekayso waxay tihi innahu kaana innahu rasuulku kaana wuxuu ahaa laylatii minhu habeenkii isaga aan ka lahaa bimacnaa rasuulku wuu haween badnaaye habeenkaygii buu ku soo aaday habeen habeenada ka mid a fataxantu shaaciiran min shay-an min shaaciir waxoogaa heeda ayaan u daqiijiyey saan casho uga dhigo fa jacaltu lahu qursan dabeeto kuus yar ayaan uga sameeyey marka maaratay baasha shuurada oo kale marka la dhigo way isku dhegtaa marka kuus yar baan uga sameeyey qurus quruska waa tan waa qurus tayras maxaa dhaha saabuuna yani way isku dhegta kuus yar bay noqotay waayahay fadakala nebigu gurigii buu soo galay calayhi الsalaaةu wasalaam faradda albaaba albaabkii ayuu ayuu celiyey wadakhala اlmasjida masaajidkiibuu galay wa kaana wuxuu ahaa idaa araada haddii uu doono an yanaama inuu seexdo aqlaqa albaaba albaabkuu xidhi jiray wa awkaa alqirbata qirbadka biyo ku jiraana wuu dabooli jiray wa akfa'a alqadax alqadaxa madiibadda ama weelka wax lagu cunana wuu foororin jiray waadfa almisbaax laambada iyo laydhkana wuu baktiyin jiray haddii laambadi ay baxaysana wuu baktiyin jiray hadduu dabaxayana wuu baktiyin jiray fantadartuhu dabeete rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan sugay an yansarifa inuu soo jeesto hawshan uu ka soo jeesto yacni intii buu baktiyey wuu iska sunaystay salaad buu galay halkuu ku tukan jiray buu istaagay dabeete waxay tidhi cabaar baan sugay bal inta uu maaragtay ka soo hawl dhammaysanayo fauطcimuhu alqursa si aan yani waxaan u sugaya inaan siiyo xoogaagii yaray heedda ahaa falam yansarif rasuulku calayhi salaatu wasalaam hawshiiba uu ka soo faariqu waayo wuu sooba jeesan waaye xataa qalabatni الnawmu ilaa hurdadii ayga adkaatay waan loloodo waabaan gamashow wa awjacahu اlbaradu rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxaa damqay oo xanuunjiyey qabowgiiyo dhaxantii faataanii rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ii yimi anigoo hurda faaqaamanii wuu i toosiyey uma qaala wuxuu yidhi adfi'iinii adfi'iinii iddiiri buu yidhi ay askhiniinii faqultu lahu waxaan ku uhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam inii xaa'id cudurdaar baan leeh faqaala wuxuu ihi wa in aada lahaatid be ceeb maaha istaabashadii isgaadhitaankuye akshifii can fakhdayki lugtaada ka marada ka fayd fakashaftu lahu can fakhdii bowdadii baan kaka fayday maradii fawadaca khaddahu wa ra'sahu calaa fakhidi madaxa ayuu saaray ee dhabanka lugtayda xataa dafi'a ilamaa iyo uu diiray oo dhaxantii ay ka baabaaday fa aqbalat shaatun dabeetana waxaa iska timi lax baa soo gashay maaratay oo timi daajinatun iska xaafad jooga oo maaratay guryahan iyo iska joogjooga baadiyaha kuwa aan kayma ayaa ti iska beledi ah guryaha iskaga dhex nool fa dakhalat way soo gashay uma camadad dabeetana waxay aaday ila alqursi quruskii yaraa intii yarada meesha taalle cuntada ahayd ayay aaday fa akhadathu markaasay qaadatay uma adbarat bihi dabeetna way la jeesatay hadda cuntada maxaa la hayaa guriga maxaa dhex yaalla waa intaa yar iyo biyo madow waqaliqtu calayhi qaalat waxay tihi waqaliqtu calayhi canhu nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u walbahaaray dee gabadh ninkeedii intay casho u dhigtay halkaa u taalo cashadii ay riyeyska cuneen wastayqada anabiyu sala allahu calayhi wasalam dabeete nebigii baa toosay markay bahashi qaadatay intii yarayduu nebiga toosay fabaadartuhaa ila albaabi dabeete waxaan ula beratamay laxdii albaabkan ula beratamo waan eryaday faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam dabeete nebigu wuxuu ihi khudii maa adragti min qursiki intaad ka gaadho quruskaaga yar ka soo qaado laxda walaa tu'dii jaaraki fii shaanihi jaarkaagana fii shaatihi laxdiisa ha ku dhibin laxdu jaar bay ka timiye laxda waxba ha yeeline inta yare aad ku intaad intay cunto hee cuntay intayd ku gaadhana nooga soo qaad macnaha meesha ku jira haddii aad barh ka gaadhay mar haddii ay meeshii ay la afka saartay inaga daadi maaha waa la iska isticmaalaya inla laxdi maaha ee nijaas maahe markaa meesha waxaa laga hadlayaa un jaarka iyo ilaalintiisa hataa laxda neefku ambari amba digaagad amberi amba lax waxyaabahaasi ay haystaan wax ka mid a hadday ku soo gaadhaan inaad waxyeelayso aad dhibtaa waxay ka dhigan tahay inaad dhibtay jaarkaagii xadiisku amba asarku oo xadiiskuna uu ku dhex jiraa waa daciif aba abu daawuud iyo keyrkii ayaa wariyey bayhaqi laftiisu wuu soo saaray qisada saa isugu dubadhacsane saa isugu wada aad aadani ma sugna laakiin axkaamta ku jirta iyo mucaamilada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo caaisha iyo caaisha iyo gabadha waxay ugu jawaabtay iyo xukunkaa sharcigaah u sheegtay iyo maaragtay laxdaa guriga soo gashay qaabka loola macaamilaya mid kastaa gaarkeeda waa u sax oo waxaa loo helaya adilo fara badan oo sugan oo saxiixa oo gabadhu ninkeeda inaanay diidin xaalad kastaba ha ku jirtee hadday xayd leedahay qaabkay u macaamilayaan gabadhii inaanay maaragtay ninkaanay kala yaacayn oo mar haddii gabadhii ay isku aragtay cudurdaarka inaanay koonaha isku nabin ninkeeda inay iskala joogi karto inay wax wada cuni karaan wada wada cabi karaan wada seexan karaan culaysnaanu ku jirin maxaanku idhaahdaa gabadha maan idhaahdo xoolaha belediga iyo kuwa kaleba guryaha haddii ay soo galaan oo waxyaabaha qaar ay qaataan waxba ma garanayaan oo ma yeedhaane inaan la dhibin oo aan la cadibin waxyaabahaasoo dhamme waa axkaam saxiixa oo sugan oo adilo gaar oo sugan loo helayo waayahay can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa ydkulu اljannata man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu laa yadkhulu ljannata jannada geli maayo man laa ya'manu qofka aanay ka ammaan helahayn amba qofka aanu aamin ka ahayn jaaruhu jaarkiisu bawaa'iqahu waxyeeladiisa qofka jaarkiisu aamin aanu ka ahayn oo xaggiisa aanu ka aamin qabin waxyeela inay kaga timaadaa qofkaasi jannada ma gelayo qofka jaarkiisu ka nabadgeli waayo baa loo jeedaa qofka jaarkiisu ka nabadgeli waayo oo jaarkiisu cabsi kaga seexan talo maanta maxaa kaaga iman talo miyey ku shiidi talo ma ciyaalkiibay kaa soo layn talo ma idin soo daandaansan doonaan talo ma biy ma xashushba idinku soo shubi talo ma biyaha idinka goosan dhibaatooyinka jaarku ay isgaadhsiiyaan jaarka laga cabsi qabo mar kasta talo jaarkaa maxaa idinkaga iman doona ee cabsida xaggooda ay jirtaa jaarkaasi jannada ma galo oo jaarka in la dhibaa magaalnima naarta jannada waxaan gelin oo keliya kaafirka qofku hadduu muslim yahay oo mu'min yahay oo iimaankiisu uu sugan yahay daciifuliimaan hadduu xataa yaho iimaankiisu uu daciif yahu itaal daran yahay meesha uu ku dambaynaya waa jannada haddii xataa naarta uu soo maro dembiye uu gale lagu soo ciqaabo meesha uu ku dambaynaya aakhir xaaga waa jannada kana waxaa la jannada geli maayaba qofka jaarkiisa uu ka soo cawdo ee jaarkiisu ka ammaan waayaan jannada ma gelaya baa la yidhi culimada qaar waxay leeyihiin waa qofka xalaashada qofka idhaa reerkaa reer hebel inaan dhibo iyo inaan cadibo inay iga seexan waayaan inaan xumeeyaa waa ii xalaal o waayo dee waa reer hebel ninku leeyahy waa reer hebelo waa qaar doolahoo meesha iska yimiyo meeshay nagu haystaano adigu xaafadda ma wakiil baad ka tahay xaafaddaa dhan ba ku leeyahy agg ma xaafadoodii qabtaan iyo daantoodii adiga daanta yaa kuu dirsaday daanta mas-uuliyaddeeda yaa ku saaray waa qolo noocaasoo xaq naguma laha oo waa meel dareen daadays bay ka yimaadeenoo waanu dhibaynaa marka qofku hadduu xalaashado oo idhaahdo waxa ii xalaala jaarkaasi inaan dhibo ay iga seexan waayaan waxay ka dhigan tahay shay xaaraana oo la isla waafaqsanya xaaraannimadiisa ayuu qofkaasi xalaashadayoo waa kaafir uu ku gaaloobayaa jannadana geli maayo waxaa kaloo la yidhaahdaa laa yadkhulu اljannata waqta dukhuuli اlfaa'iziina idaa futixat abwaabuha marka dadka liibaanay jannada ay gelayaan ee albaabadeeda loo fura isaga waa laga reebayaayo dembiga jaar xumaynta lagaa dhaafi maya waa lagugu soo ciqaabaya bimacnaa dadka dunuubta waa la qaybiyaayo waa labaa loo qaybiyaa mid waxa weeyaan dembi qofku intuu galo haddii aanu ka toobad keenin uu sidaa ku dhinto hadduu doono ilaahay uu ka dhaafayo hadduu doono ilahay uu ku ciqaabayo ilaahay subxaana wa taala naxariistiisana weydiisanayna dunuubta qaarna lama dhaafo dunuubta qaarna lama dhaafo oo ilaahay uu kugu ciqaabaya marka culamada qaar waxay leeyihiin waxaa la isku waafaqsan yahay shirkiga in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay in loo shariik yeelo dembiga shirkiga la yidhahdo ma dhaafo laakiin intaa wixii uu ka ka dambaysta ilahay hadduu doono wuu dhaafaa waxay leeyihin culamadu waxaa la dhaafinayaa axaadiista noocan oo kale ayaa la raacinaya oo qofku jaarkiisu hadduu ka nabadgeli waayo ciqaabta ay leedahay jaar xumaynta lagaa dhaafi maayee naartaa lagu geenaya waa lagaa soo jaraya culiyskeeday markaa leedahay qofka hadduu been sheego haddii wax kale uu sameeyo waa dembi weyn lagu gaaloobi maayo khawaarijtaa qabta in lagu gaaloobayo haddii a ka toobad keenay meesha ka saarba laakiin haddaanu ka too isagoo beenaala oo la yaqaano qofkaa hebel oo beenta u sheegaya oo kanba u sheegaya waa dembi weyn oo loo qoraya laakiin haddii ilaahay naxariistiisa haddii uu doono wuu ka dhaafaya wuu ka masaxaya haddii ilaahay uu doonona wuu ku qaadaya naartaa la gelinaya laakiin qofka jannada maara qofka jaarkiisa xumeeya ee jaarkiisa looga taag waayo ee waxyeelle ay ka soo gaadho waxay ka dhigan tahay bay yidhaahdeen dembiyada aan la dhaafin wallaahu aclamu bisawaab laakiin macnuhu wuxuu tilmaamayaa qofka jaarka xumeeyaa dembigiisu inaanu yarayn laa yadkhulu ljannata jannada geli maayo man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu qofka jaarkiisu uu ka nabadgeli waayo waxyeeladiisa baabun laa taxqiranna jaaratu lijaaratiha walow firsana shaatin yaanay gabadh jaari gabadha kalee jaarkaa yaanay ka yaraysan waxay u soo hadiyeyso amba waxay u hadiyeyso walow firsana shaatin walow haba ahaato firsanka waxa waa inta hoose ay isku istaagaan arigu ku istaag qoobka waa qoobka can camr bni mucaadin alashhaliy can jaddatihi annaha qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulku wuxu uhi ya nisaءa almu'minaat لا تحقرن امرأة من كن لجارتها ولو كراع شاة محرق أو محرق يا نساء المؤمنات أوينك مسلمات كأهو مركا كهاد ما إيو كوي حلقي سجوغي وكلي ماها ومسلمات كأوردن وكبر كستوى مسلمة دمر كمسلم كأهو لا تحقرن يانا يريسن امرأة من كبرنا ومن كن إذنك إذن كمده لجارتها جاركيد walow kuraaca shaatin muxaraq walow haba ahaado mijin laxeed oo gubtayba ha ahaatee bimacnaa inay u hadiyeyso haddii wax kale ay weydo khayrku yaryaraysi ma leh faman yacmal mihqaala daratin khayran yarah waxaa dhi mihqaala dara waxaad qabataa mihqaalu daraba ha ahaadee haddii wax kale aad weydo hadiyaddu way fiican tahaye waa mubaalaqo waa ku talaxtag yani yaraynta la yaraynaya lagu talaxtegaya haddaad wax kala weydo oo aad bixiso oo aad gurigaaga taallo mijin weliba gubatay walaashaa u hadiye hana yaraysanin bimacnaa haddaad wax ka fiican haysatana u hadiye saa waa lagu macneeyaa sidoo kale waxaa lagu macneeyaa haddii ay walaashaa kaaga timaado hadiyadii hadiyadaasi haba ahaato waxyaabaa dadku aanay isa siinbae haba yaraatee yaana caloosha waxba uga qaadinaya maxay uga jeedaa way yaraysanaysaa maanee waxa ii quudhay yaani waxa odhani wixii ay hesho ee itaalkeeda markay ku siiso waa hadiyade ha uga mahad celiso bashaasho iyo weji furnaanna ha u muujiso yaanay ku xaqirin tii heblaaya ma maqasho waxa ii keentay maanta oo dee dacayada inay uga dhigto ay ku xumayso ma gabadha waxa waxa ii keentay ma gabadha waxa ii quudhay amba gabadhu inay tidhaahdo heblaayo maxaan siiyaa talow iyadoo doonaysa inay si masalan bedlad ama isku joog inay siiso dumarku sad bay yidhaahdaane sad inay siisaabay doonaysaa dabete sad maba haysaba waxay haysaa sad kala dhiman sia intii u keentay waa inta karankeeda ah yaana yaraysanta wax bixinaysaa ta la siinayaana yaanay ku ceebaysanin nooca saasoo kale nooca la bixinayo dee waa umuuru way kala qaalisan yihiin dharku wuu kala qaalisan yahay kabo way kala qaalisan yihiin saacadu way kala qaalisan yihiin mobiladu way kala qaali wixii hadiyada ee laguu keeno maaha gabadhoo keliya ragguna waa la mid wixii hadiyada ee laguu keenaa haba yaraanaane ha quursanin adigu waxba haddaanad haynin waxaad bixinaysaa haba yaraade eh wuxuun qofka walaalkaaya qalin inaad u soo hadiyeyso intaad meel ka timaado hebelow qalinkan baan kuu soo iibiyey ha yaraysanin meel buu buuxinayahay waxaa laga wadaa dadka muslimiintaah inay isogaadaano muhimaddu hadiyaddu macnaha ay leedahay waxay tahay in qofkani ku xasuusan yahay oo kugu xisaabtamo meel aad kaga taallo oo aanu ku ilowsanayn macnaheedu waa intaasun maadaama qofka aad og tahay qofkaasi inaanu ku ilowsanayna daadna wuu ku xisaabsanaanaya macnaha ay leedahay hadiyadda ee ugu muhiimsani ee laysku jeclaada waa midaas ya nisaءa almu'minaat laa taxqiranna imra'aة min kuna lijaaratiha jaarkeeda yaanay ku xaqirin walow kuraaca shaatin muxaraq walow mijin amba qoob amba maaragtay oo gubtay haddii xataa ay hayso hadday kuu keentana waxa weeyaan ha ku yaraysan oo ha ku xaqirin adigu haddii wax kale aanad hayna waxa weeyaan ha ku xaqirin xadiisku waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim iyo keyrkood baa wariyey عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات هوينك مسلمات كاهو يا نساء المسلمات لبتشير بلغو علي لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات فرسن شات فرسن كوحا ويان وظلفك وعدي هدي حتى وحكا لو حتى عدي عدي ده هوسي هدي وحكا لأد ويدو او عدي آد هيسو عدي ده وهديه haddii qofkaasi uu ay kaaga timaado ciddi waxu dhigma oo qiimahaas leh iska bixi waa la garanayaa qofna intuu ciddi soo qaado oo oo maaragtay wax ku duuduubo inuu hiblaaye waxaan kuu soo hadiyey ciddidana hoo inaanay dhacayn waa la garanaya laakiin waxaa laga hadlayaa waxa ugu qiimaha yar ee qofku uu bixin karo ha bixiyo ittaqu naara walow bishiqi tamra sadaqa soo ma sadaqada markaad bixinaysan haddaa wax kala weydaan waxa naarta isaga dhigtaan xaba timira jeexeed waxba ma haysid shilin ma haysid gurigaaga waxa yaalla xaba timira waxa yaalla laba xabo waxa taalla xaba timira jeexeed qof baa kuli walaal waxaysii jeexaa timirtaasi ceebna maaha yaani waxaad bixinaysaa yay kula yaraanin adigana waxa lagu siiyaa yaanu kula yaraan isna waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim baa wariyey baabu shikaayati iljaar ashkatada jaarka jaarka ashkatada laga soo ashkatoonayo iyo cidda ashkatoonaysa can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam ya rasuula اllah qaala rajulu ya rasuula اllah nin baa nebiga calayhi salaatu wasalaam ku yidhi ya rasuula allah rasuulka ilaahayow ina lii jaaran yu'diinii waxaan leeyahay jaar aan khadyaan ka taaganahay jaar idhibay ayaan leeyahay maxaan yeelaa ayay ka dhigantay faqaala nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi inaliq tag orod oo faakhrij mataacaka ila ariiq alaabtaada intaad ka soo saarta guriga bannaanka soo dhig fanalaqa dabeetee ninkii baa tegey faakhraja mataacahu alaabtiisii buu ka soo saaray gurigii faijtamaca annaasu calayhi daabadeed dadkii baa isugu wada yimi faqaaluu waxay ku dhahdeen maa shaanuka waar maxaa kugu dhacay haddii iminka qof intuu bartaa ka baxo alaabtiisi oo dhan banaanka uu soo dhigo dabeetna uu dul istaago waa lagu soo leexanaya soo ma xaaji maxaa dhacay baa lagu odhanaya maxaa dhacay baa lagu yidhi qaala wuxuu ihi lii jaarun yu'diini waxaan leeyahay jaar idhiba fadakartu linabiyi sala allahu calayhi wasalam dabeetee nebiga ayaan u sheegay faqaala wuxuu ihi indaliq tagoo faakhrij mataacaka ila ariiq alaabtaada dibadiyo dariiqa u soo saar fajacaluu yaquuluun dabeetee dadkiibaa waxay bilaabeen inay idhaahdaan allaahuma alcanhu allaahuma akhzihi ilaahu nacdalkaas ninka waxaa sidaa kuu galay ilaahay naxariista ha ka fogay ilaahay ha dullay ninki baa la habaaray fabalagahu dabeetee ninkiibaa arrinkii uu gaadhay ninkii waxaa gaadhay ninkii odayga ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu u tegey nebiguna inuu ku yidhi sidaa samee dadki ninkii inay waraysteen dabeed ninkii in la habaaray ninkii oo ashkatataga ninkii laga ashkatoonayey oo ashkatataga baa ninkii u yimi faqaala wuxuu ihi irjic ilaa mansilika fawallaahi laa udig ilaah baan kugu dhaariyey gurigaagii ku noqo wallahi inaan dubkuu dhibayni dubkuu dhibi maaye alaabta qaado oo meeshii habaar baa iga raacay iyo ceebe meesha ha igu ceebayne alaabta qaado oo guriga ku celi isagii baa erga isagoo ergaah oo baryootamayeni ayaa yimi xadiisku waa xadiis xasana waana xadiis saxiixa abu daawud iyo ibnu xibaan iyo xaakim iyo keyrkood baa wariyey tirmidi ilaa akhiri wuu sugan yahay xadiisku waa xadiis saxiixa kala midkaan aynu sii raacino can abi juxayfata cabdillaahi bni muslim alcaamiri assuwaa'i abi juxayfa waa asxaabtii rasulka ridwaan ullaahi alayhi calayhim asxaabtii rasuulka ee yaryarayd isaga oo yar oo caruura ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuu dhintay wuxuu ahaa raggii cali ibn abi aalib garab istaagay xuruub اfitan sifiin mashaahidii cali ibn abi aalib oo dhan wuu jooga maalina kamuu xaadirin kamuu maqnaan cali ibn abi aalib aad buu u aaminsanaa wahab alkhayr ayuu u bixiyey magaciisa caadiga waa wahb ibn cabdillaah ibn muslim alcaamiri asuwaa'i abi juxayf uu ku magac dheer yahay wuxuu dhintay afar iyo lixdankii hijiriyada daadiisa oo labiyo toddobaatan jira waa yahay shakaa rajulu ilى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama jaarahu nin baa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam uga soo ashkatooday jaarkiisii faqaala rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ixmil mataacaka fadachu calى الطariiq alaabtaada soo qaado jidka soo dhig faman mara bihi yalcanhu ciddii soo ciddii soo martaaba way habaari doontaae rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu garanayaa marka ninkaasi falkaa uu sameeyo falkaa waxaa ka dhalan doona waxaa ka dhashaana ninkaa odaygaa cashar inay noqon doonaan fajacala kullu man mara bihi yalcanuhu dabeete mid kasta oo soo mara ninkiibuu habaaraa fajaa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam dabeete ninkii nebigu calayhi salaatu wasalaam u yimi faqaala wuxuu uhi maa laqiitu min annaas dadka wixii aan kala kulmay faqaala wuxuu ihi ina lacnata allaahi fowqa lacnatihim waxay ka dhigan tahay ninkii laga ashkatoonayey baa nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo isna ordiyay yimi rasuulkii ilaahayow dadkii waxyeelay isoo gaadhsiiyeen khadyaan baa taagane waa la habaaraya ninkii la hadal oo waxaa tidhaha gurigaaga ku laabo anna dib u dhibi maaye oo maxaa dhacay de dadki way nacdaleen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi ina lacnata allaahi fowqa lacnatihim nacdashay ku nacdalayaan waxaa ka sarraysa oo kaba horreysay nacdashii ilaahay uma qaala liladii shakaa dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam kii ashkatooday ee nebiga markii hore u yimi sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi kufiita waa lagugu filaaday khalaas ninkii waa lagaa celiyey ninkii waa lagaaga filaadaye gurigaagii ku laabo ninkii odaygaasoo kumaad mudaharaadin oo bannaanka umaad soo bixin ragga qaar baa xadiiskan waxay u daliishadaan mudaharaadka dadku inay bannaanka usoo baxaan oo ay cabashadooda muujiyaan oo dee waxyeelana aanay geysan ma sax baa mise sax maaha laakiin waay waxay yidhahdeen maadaama ninkaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yihi bannaanka u soo bax oo alaabtaadii bannaanka keen waa ixtijaaj bay yidhahdeen waa ixtijaaj macnaa waxa weya waa waa waa waa cabasho waa cabasho marka hadan bannaanka u soo bax dukaanlaydii baa soo baxday masalan siday dukaanada intay xidhan balkaas ar maxaa idin ku dhacay cashuurtii baana lagu kordhiyay bay leeyihin cashuurtii baan amba kan amba wadda xumaan na haysta amba leer leer xumaan baan na haysta amba biyo xumaan baan na haysta markaasaa la odhanaya waxbaa laga qabanayaa raalli ahaado oo ku laabta meeshiinii dad isku waxa amba isku deegaana amba meel wada jooga ayaa waxbay waxbay ka cabanayaan dabeete waxay ku cabirayaan amba waxay maaragtay ku muujinayaan cabashadooda oo muuqda bay samaynayaan marka waxay leeyihiin ninka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu wuxuu faray oo uu tusay dariiq uu ku ciqaabi karo ninkii dhibaayey muxuu sameeyey markaa bannaanka uu soo baxayo alaabtiisii bannaanka ayuu keenay bay marka waa ixtijaaj waa cabasho waa cabashaya mudaharaad ninka uu ku mudaharaadayo mudaharaadkiisina mataalibtiisiiyo wixii uu doonayey way xaqiiqoobeen way xaqiiqoobeen ninkii odayga ahaa dee waa looga heliyo waa laga qabtay ixtijaajkaasi ma dhabbaa ama xujaysiga ay xujaysteen xadiiska xujadaasi meeshaa ma qabanaysaa mise ma qabanayso mudaharaadku miyuu bannaan yahay mise ma banaana wasiilo lagu bedeli karo xumaanta oo lagaga hortegi karo fasaadka ma yahay mise maaha sharcigu muxuu ka qabaa waa masalo wakhtigeeda iyo markeeda u baahan can ilfadl yacni ibn ibna mubashir qaala samictu jaabiran wuxuu leeyahy fadl ibna mubashir abu abu bakr almadani alansaari qaala wuxu uhi samictu jaabiran jaabir ayaan maqlay yaquulu le jaaa rajul ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nin baa nebiga u yimi waxaa sheekeynaya waa jaabir jaabir wuxuu yidhi nin baa nebiga u yimi yastacdiihi calaa jaarihi isagoo jaarkii ka ashkatoonaya yacnii cudwaanka iyo cadaawadda uu ku hayo jaarkiisu buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sheegaya fabaynaa huwa qaacidun isagoo fadhiya bayna arukni waalmaqaam rukunka iyo maqaamka waxay leedahay kacbadu afar rukni rukniga koonfureed ee xagga yeman xiga arukn اlyamaani ayaa la dhahaa rukniga amba xajarulaswadka maqaamkuna waa maqaamu ibraahim maqaamu ibraahim nebiy llaahi ibraahim meeshii uu istaagay markii uu kacbada u dhisaayey ee ay fogaatay dheeraatay halkii intuu sarsaaray uu ku istaagay waa maqaamu ibraahim labadaa dhexdooda axaadiis fara badanna ay kusoo aroortay فبينا هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيا سو قابلي ورآه الرجل دبيت ننكي باركي ننكي ننكي كاشكتونا يشاركيس وهو مقاوم رسولك أولا تاغن رجلا نن ننكاسو عليه ثياب بياض درعد عد أما بياض نوالنا درعد عد ننحرن ورسولك عليه الصلاة والسلام لتاغن عند المقام مقام إبراهيم اكتسب حيث يصلون على الجنائز واجس جنائزته هلكاسا لا dhigi jiro lagu tukan jiray halka janaasada lagu tukado faaqbala النبي صلى الله عليه وسلم dibata ninkii baa soo qaabilay ninkii faqaala markaasa ninkii wuxuu ku yidhi biabi anta waummi ya rasuula allah rasuulkii ilaahay waa aabbahayo hooyadabah lagugu furtee man الrajul aladii ra'aytu macaka muqaawimun calayhi ثiyaab biid yuu ahaa ninkii aan arkayo kula taagnaa dharka cadcada ninkii dharka cadcad xidhnaayo kula taagnaa muxuu ahaa qaala wuxuu hi aqad ra'aytahu oo miyaad arkaysa qaala wuxuu hi nacam hayo waa arkaaye qaala wuxuu hi ra'ayta khayran kaiira khayr badan baad haddaa ninkaan dharkacadda baad arkaysa dadku may arkayn adun ba arkaaye khayr badan baad aragta daaka jibriilu sala allahu calayhi wasalam jibriil buu ahaa rasuulu rabbii waa kii ilaahay subxaanahu wa tacaala ii soo diray waxyga ii soo qaadi jiray maa zaala yuusiinii biljaari kama zuulin jaarka inuu igula dardaarmo jaarka in la wanaajiyo xataa danantu annahu jaacilun lahu miiraasa ilamaa ayaa aanu qaatay inuu odhan doono ha isdhaxlaan ninkii xadiiska intaa soo qaadanay dhowr jeer xadiiska sanadkiisu waa daciif qisadaa dheer ee isku daba dhacsan ee isdaba socota ee ninkaa dharka cadcad iyo ninkaa soo dhaqaaqay iyo bashaaradaa khayrka iyo xisaabahaas oo dhami waxa weeyaan ma sugna oo صaxiix qisada barhkeed waa صaxiix lakiin iswada raacitaankaasa isu wada raacday ma sugna oo imaam alalbani raxmat ullaahi عalayhi waa daciifiye laakiin qaybta dambe xadiiska iyo qisada qeybkeedba way suganta waa صaxiix oo dee qaybta dambe maa zaala jibril yuusini biljari xataa danantu anahu sayuwarisuhu waa ninkii soo maray marka jaarka iyo culayskiisun bay tilmaamaysaa jaarka inta rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagala hadlay jaarka ha layska ilaaliyo xaqiisa hala mariyo yaan la dhibin yaan wax la yeelaynin ha layska ilaaliyo inta rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu celceliyey rasuulku waxaabuu u qaatay malaa xukun baa soo degi doono odhanaya jaarku way isdhexlayaan laakiin ma soo degin baabu baabun man aadaa jaarahu xataa yakhruja qofka jaarkiisa dhibaateeya xataa yakhruja ilamaa ay gurigiisa uga baxayo gurigii waan ka guurayaa maxaad uga guuraysaa ma biyola-aanba ma meel cabsilaba ma waxanbaa maya ee jaarkiibaa igu xumaadayo waan ka guuraya intaasoo qofaa la arko noocaas intaasoo qofoo gurigiisii uga qaxay jaar xumaan dadka qaar baa guriga ay dhisteen ee lacagtu ay kaga baxday waxay uga guureen ay u kareeyeen jaar xumaan markaasa isaga uu kiro galay khadiyaan uu taagan yahay wa ahar can abi caamir alximsi cabdillaahi ibnu caamir ibnu yaziid alyaxsubi almuqri qaala wuxuu ihi kaana hawbaan hawbaan wuxuu ahaa waa saxaabigii macruufka ahaa ee nebiga calayh isalaatu wasalaam asxaabtiisa ka mid ahaa thawbaan wuxuu odhan jiray maa min rajulayni yatasaaramaani hadday jiraan laba nin oo isjaray yatasaaramaan isgooyey intay wax dhex mareen kala go-ay fowqa alaaati ayaamin saddex cisho wax ka badan waa la isku dhici karaa had iyo jeer laakiin isku dhicitaanku markaa inuu muddo qaatoo la kala go saddex cishaa la ogol yahay inta lasoo kala qaboobayo fa yuhliku axaduhumaa dabeete midkood uu halaagsamo uu dhinta yacnii famaataa dabeetana ay dhintaan wa humaa calaa daalika sidaas iyagoo ah min almusaaramati ee isgoynta ah isgoynta ay ku kala dhintaan ilaa halakaa jamiican labadbu way halaagsamayaanoo naar bay gelayaan amba naar baa u waajibtay kala go'itaanka hadday ku kala dhintaan ninka hebel iyo hebel hebel wuxuu dhintay annakoo aan salaanta kala qaadin ayna dhex miranayso uu kaasina uu dhinto kana uu saa ku dhinto labadaasi waxay dhinteen iyaga oo labaduba naar mutaystay wamaa min jaarin yadlimu jaarahu hadduu jiro jaar jaarkiisa dulmiyaya wayaqharahu dhibaya oo ka adkaaday yacni quusiyey oo meelmariyey xataa yaxmilahu daalika calaa an yakhruja min manzilihi ilaa dhibtaasi ay ku keentay inuu gurigiisa ka baxo ilaa halaka kaasina waxa uu dhimanaya isagoo halaagsamay yani isagoo naar mutaystay ayuu qofkaasina dhimanaya yacni qofka qof kale oo jaarkiisa ahi aawadii uu gurigiisi uga qaxay uga baxay oo meel kale uu tegey kaa looga baxay gurigu haddii saa uu ku dhinto qofkaasi aanu raalli gelin oo aanaysan saamixin waxa uu dhimanaya isaga oo hee isaga oo naar mutaystay markaa qadiyaddu mar haddii naar ay tahay iyo ciqaab iyo cadaab hadday soo gaadho oo waciid hoose oo dhow aanay ahayn ma sahlana hadda ogow ma sahlana markaa meesha laba xukun baa ku jira labada qof way isku dhacaan ceeb maaha yacni laba qof maxay isugu dhaceen lama yaabo labada isu dhow baa isku dhacaya laba saaxiib baa isku dhacaya walaalaa isku dhacaya ilmaadeer baa isku dhacaya qaraabaa isku dhacaysa asxaab baa isku dhacaysa ceeb ma soomaalida maxay tidhaha daniya maxaa isku dhow carab iyo labada islaam baa isugu dhowo way way isqaniinaan ceeb ma yacni idigoo aan ujeedin bay isku dhacayaan labada qof way isku dhici karaan kana waxbaa u muuqanaya kana waxbaa u muuqanaya way isku dhici karaan way isku buuqi karaan dadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka laga yimaado dadkii yaa u qiimo badan abubakar iyo cumar way isku dhaceen rasuulka calayhi salaatu wasalaam hortiisa isku dhaceen qaylo markaasaa kana ku qayliyey kan kana ka ku qayliyey wallahi aanaan ujeeda wallahi aanaan kuu jeedin wallahi waa kan buuq cadha lagu kala tegey rasuulka calayhi salatu wasalam waa ka heshiisiiyey ceeb ma dadku way isku dhacaanoo way isku hor yimaadaan laakiin maxaa ceeba waxaa ceeba dadku markay isku dhacaan inay isku soo noqon waayaan anigu hebel la la la la weligee la hadli maayo weligee la hadli maayo hebel way noo kala dhammaatay khalaas midda qaldani middaas weeye yacni wakti baa la ogol yahay marka cadhadu ay timaado qofku intee leeg buu cadhaysnaan karaa miyaan kaa asmacaya bil baan cadhaysnaa anugu afka ambuuriya caloosha se ma ii soconayso maalin waa macquul qofkaas maalin arrinkaas inuu kusii jiro oo sanqadhii iyo xumaantii qofkaasu ka dareemayey inuu sii dareemayo maalin labaad waa macquul maalin saddexaad waa macquul maalin afraad laa kuma jirta meesha maalin afraad suuragalba maahaba qofku intaa inuu xisa haddii dee calooshaadu aanay balaayakale aanay ka buuxin oona cuqdadaysnayn saddex sho wax ka badan qofku wixii loo geystay xumaan ahaa iyo dagaalkii dhacay qofku intaa ma haysan karo ugu yaraan qofka caadiga ah wuu qaboobayaa wuu xisaabtamayaa kala go-itaanka wuxuu ku waayay yuu garanayaa cilaaqadii u udhexaysay buu garanayaa xaalkooda siduu ahaan jiray buu xasuusanayaa markaa qofku wuxuu diyaar u noqonayaa naftiisii wada hadal iyo wada xaajood haddii intaa ay dhaafto markaa dembigii baa bilaabmaya iyo ciqaabtii ayaa bilaabmaysa ilaa ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu gaadhsiiyey labada qofka noocaasa xataa camalka ay samaynayaan lama rafcinaya waa la soo celinaya qof kasta camalkiisa waa la waa la qaadaya waa la gudbinaya haddii shuruuddii u oofsado adiga shuruuddii camalka lagu aqbali lahaa adigoo sameeyey baa lagugu soo celinaya sababtu waa maxay hebel iyo hebel baa isku dhacsan soo maaha celiya ilamaa iyo ay heshiinayaan dadka qaar baa laga yaabaa sanad laba sano saddex sano acmaasha ad samaynaysa in barta ku akhrisaysanta laga yaaba halkan inay tuulan tahay oo aan la rafcin baa suuragala sababtu waa maxay dee laba sana hebel hebel ay kala go-an yihin waa ay kala maqan yihiin oo afka ay isu buurayaan oo ay isu cadhaysayin dadka qaar baa laga yaba inay isku dhacaan laakiin kana kana caloosh waxba aan ugu haynin kana aan waxba u haynin laakiin intay isu yimaadeen aan iskacan qaadin baa suuragal wuu ka khafiifsan yahin laakiin maruu kana kaas wax ka tirsanayo uu leeyahy hebel soo maaha way noo tahay kana uu leeyahy hebel soo maaha wejigiisa ma arki karo marka midda laga hadlaya waa middaas waxaa laga yaabaa qaarkeen sanad labo saddex afar inay gaadho oo labadaa qof ay kala go-an yihiin intaasba camalkaaga halkan unbuu ku yaalaa isniin iyo kamiin khamiis kasta waa la qaadi jirayo waa la soo celinay halkan unbuu iska yaalaa xagga ilaahi subxana wa tacala camal fiicaniba kaama tago ka labaadna waxa weeyaan waa qofkaa jaarka waana ka baabkuu ku saabsan yahay qofka jaarkiisa waxyeeladiisu ay gaadhsiiso jaarkii inuu gurigiiba ka qaxuu kaaga tago qofkaas hadduu sidaa ku dhinto waxa uu dhimanaya isaga oo ciqaab iyo naar isaga oo maaragtay waajibsaday waa xadiis sanadkiisu iyo matnigiisuba ay sugan yihiin oo saxiixa baabun jaaru lyahuudiy ninka yahuudigaa jaarkiisa ninka muslimka ee nin yahuudi uu jaar leeyahay baa loo jeeda can mujaahid ibni jabrin qaala wuxuu yidhi kuntu cinda cabdillaahi bni camrin whulaamuhu yaslaqu shaatan waxaan la joogay buu ihi cabdilaahi bnu camr ibnu caas radia allahu tacaala canhu isagoo nin shaqaalihiisa ka mid ihina uu neef lax ah haragga uu ka saarayo faqaala wuxu uhi yaa ghulaam wiil yahow idaa faraqta haddaad ka markaad ka faaruqdo inaad neefkan ka saarto haragga fabda ciddaad wax siinaysa waxaad ka bilowdaa bijaarina alyahuudiy jaarkeennii yahuudiga ahaa jaar badan bay lahaayeen oo muslimiina dabcan oo badan laakiin waxaa jaarka ku jira mid yahuudiya wuxuu ka yahuudigaa ka bilow dadku wax tusayaa moogti wuxuu tusayaa xataa ka yahuudiga ahi inuu xaq leeyahay maaha ka yahuudiga ahi inuu ka xaq badan yahay kii muslimkaha maaha sababta loogu horreysiinaya maaha jaarkaaga yahuudiga iyo jaarka muslimka waxaa kugu xaq badan jaarka yahuudiga taa macnaheedu maaha ee dadkaa wuxuu tusayaa jaarka yahuudiga ee xaq gaara inuu leeyahay inuu xaq ku leeyahay muslimiinta oo xaqii jaarnimadu isagoo gaala xaqii jaarnimadu meesha inay taalo haddii qofku qof muslimo yahay oo inta ka soo horjeeda iyo inta kasii jeedaba ay wada gaala yihiin gaalnimaduna waa halkeeda jaarnimaduna iyaduna waa halkeeda qof waa inuu la macaamilo waa inuu u tago waa inuu soo booqdo waa inuu u duceeyo oo dee ugu duceeyo maaragtay islaamnimo iyo iimaan dhibaata hadday ku dhacdo dhibtaasi in laga cawilo waa u ducayn karaa ceebi kuma jirto inuu wax siiyo hadduu xanuunsanayo inuu dhakhtar geeyo inuu ka bixiyo fii bacdi alaxyaan ceeb ma muslimiinta sidaa sameeya joogta gaalada badan baa noocaa sameeya qof muslima oo jaara qofka muslimka waxaa loo sawiray bahal sidaa u soo fadhiya oo bilaa arxana oo bilaa dabeecada oo dadka cilaaqaad aan la lahayn oo wanaag aan lahayn oo adduunka halaagiisa ka talinaya ayaa muslimiinta loo sawiray maanta marka waxaa jira dad muslimiina oo gaalo la degan wuxuu samaynayaa mid jaara baa ka soo horjeeda wuu booqanaya soonaya sidee baa tihiin bal iska warrama xaaladiin waan maxaan wax idinkala qabtaa way yaabayaan liannu iyagu taa iskuma qabaan galada laftooda taa iskuma qabaan oo way kala go-een oo reerkaasi waayihiisa iyo dhibtiisa gurigiisa dhexdiisumay taallaa jaarkiisu ma oga markaa qof jaarka intuu yimaado maxaa idiin qabtaa maxay iga baahantihiin yaabbay ku tahay markuu muslim noqdana way kaba sii daranta markuu muslim noqdo ma adigoo muslim ahaa ilaahay yaabbu u keenaya qof weyn oo meel iska marayso tabcaana oo sakaraada meesha waa la kala go waa la kala dhintay haddii qofkii muslimkaabaa alaabti la qaadaya markaasuu meel la geynayaa way u qaadan waayeysa amba wuu qaadan waaye maxaad ii caawisay buu leeyahy qisooyin badan baa la soo wariyaa waxaan kuu caawiya jaar baynu nahay waxaan kuu caawiya qof insaana baa too insaan ahaan baan kuu caawinaya ajarna qofku wuu ka helaya qofkaa gaalkaa ee miskiinka ee daciifka inuu caawiyo alaabaanu qaadi karan uu la qaado wuxuu qaldaaya inuu la saxo haddii dee diinta aanu muxaarib ku ahayn oo diinta aanu la dagaalamahayn ceeb maaha ceeb maaha inta ku muslintay ee qofkaa muslimkaa dabeecad wanaaggiisa iyo macaamil wanaaggiisa ku muslintay madaxaagaasi keeni maayo madaxaagaasi ma keeniyo waxay sheegeen nin ay jaar ahaayeen islaan keligeed dabaq saray ku jirtaa sida dabaqaasuu kula jiraa waxaa isku soo beegma had iyo jeer markuu soo rawaxa iyo islaantu markay timaado islaantii baa marka halka hoose taagan tahay alaabbay sidataa jaranjarta bay la fuulaysa inankaasi wuu u yimaadaa alaabtu la qaadaa jaranjarta suru lagaa la gaadhsiiyaa waislaanka halkaa laga saaraa ilaa qolkeedu u geeyaa islaantu ma waraysato isna intaba ma dhaafo laysma dhex galo waxay u haystaa markaa inankan meel kale naga soo diray markuu muddo siduu kula shaqaynaya usii qaad bartaa u gee waxisii ma yidhaahdo iyagu waxay aaminsan yihiin oo keliya dowladdaa kuusoo dirto lacag siisa show de kaa yaabeen itaadraantaada kaa yaabeenoo beri dambe dambe dambe waay kuti hooye magacaa siduu yidhi hebel baa la idhahdaa oo maxaad ahayd jaar baynu nahay ma muslim baa tahay haa way yaabtay ma muslim baa isan u macaamilaya ilan dadka meeshan ka tagaa waa dad qaxoontiya qofku anyaayuf buu qabaa kan qaad kan xad kan sida markaasaa dad baasoo baahan oo gaajaysan oo bilaa ixsaana badankooda yani dabcan badankooda maaha dhammaantood ma baqaar badan oo ka mid aan idhaahdo islaantii waxay ku tidhi marka ma inankaygiibaa ii kaa soo diray marka inan bay dhashay inanku waa nin shaqaysta oo lacag fiican qaata oo kambani u shaqeeya laakiin islaanta isma yaqaanaan waxa laga yaaba sanadkii inu maala hoy seebaa tahay isagoo kabii xidhan suma wanaagsan ha dee bay bay iskaga tagaa laga yaaba maha maalin axadeeda laga yaba inu kusoo aadiyo marka waxay ku tidhi ma inankaygiibaa ii kaa soo diray markaasuu ihi maya haddaama dawladda markaasuu i maya yaa kaa soo dir su i maya jaar baynu nahayo de waynu isku lena war suuragal maahe xaggaad iga caawinaysa waxaan kaa caawinayaa muslim baanu nahayo muslimku islaamku wuxuu qabaa kan iyo kan iyo kan iyo kan yaab islaanta wa yaabta sidiibu u waday guriguu u geeyey maalintam waxay ku tidhi bal waxaad ii sheegtaa islaamnimadu waa maxay wuu u sheegay islaamku waa kan waa kan waa kan waa kan waa kan ok waxaa tihi meelihiina cibaadadaso masaajid lama dhaha masaajid midiin dhow minoo dhow yahay haa masaajidka igee casar buu soo kaxeeyey masaajidkii buu keenay waxay tidhaha shahaada ay qabta waa shahaadatu diintii bay soo gashay salaaddii bay tukatay salaaddii baa loo sheegay shahaadii baa loo qabtay maanta waa shahaadato waxba aad garan mayse laakiin iyadoo dadka gaadhsiisa oo salaaddii iyo wixii markaa laga gaadhsiin karo ayaa lagu gaadhsiiyey way noqotay ma maalin bay sii noolayd ise laba cisho way dhimatay markay dardaaranbaysay waxay ku dardaarantay xoolahayga oo dhan waxaa loo qaybanayaa inankay jaarka ahaayeen iyo masaajidka inankeedii baa maqlay hooyadii inay dhimatay soo cararay islaanta waxoogaa xoolaa buu ku ogaa moogta wuu yimi markaasuu hooyaday la aasi maayo sooma sooma saa may samayn ha soomeel xoolaa ciddaha loo qaybiya ha anigu hooyada waxaan ahay inankeedii baan ahay lama aasayo muslimiinta ku tiri maxaynu samaynaa wuxuu lacag intaa leeg baan u baahanay inankii hooyadii waa laga iibsaday meydkii hooyadii baa laga iibsaday lacag muslimiinta siiyeen si loo aaso hooyadii hadda adigu isweydaarkaa fiiri kii ay dhashayna wuxuu u diiday in la aaso oo lacag baa la siinayaa nin kale oo muslimu ay kala diinahayeen markii horena wuu caawinayaa sii qaad soo kaxee caawi guriga gee waxyaaba badan bay ka sheekeen noocaas oo kale waxaan uga jeednaa waxa weeyaan qofka labada qof qofka muslimka qofka yuhuudiga ah amba qofka kiristaanka ama diin kala haysta diintuna waa meesheeda oo qofkii xaq baa kaa saran diinta lafteedii inaad u baaqdo inaad wax u sheegto hadduu xarbi yahayna waad iska celinaysa gow daad ka saaraysa madaxa dilaacinaysa laakiin qofkaan xarbiga ahayna jaarka ahay si yahuudigan oo kale ixsaan buu kugu leeyay wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cumar yaa ghulaamu idaa faraqta haddaad ka faaruqdo fabda bijaarin alyahuudiy jaarkeeni yahuudiga ahaa ee ku bilow faqaala rajulu min alqowm alyahuudiyu aslaxaka allah buu ku yidhi ma yuhuudi buu yidhi marka wuu yaabay isla marka wuu yaabi lahayn ayaa wuxuu yihi ma yuhuud baad wax siinaysa qaala wuxuu yihi innii samictu nabiya sala allahu calayh wasalam nebiga ayaan maqlay yuusii biljaari oo jaarka ku dardaarmaya xataa khashiinaa ilama ayaanu ka cabsannay aw ru'iinaa amba aanu moodnay annahu sayuwarisuhu nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu isdhexalsiin doono inuu isdhexalsiin doono laga yaabe marsiuu rasuulku ugu adkay inuu ugu celin xaqan buu idinku leeyey xaqan buu idinku leey marka xaqii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu tiriyey waxaanu isin wuxuu odhan doonaa waana isdhexlayaan ilaa taanu gaadhin macnaa qofka jaarkaa qofkiisa qof kale jaarkaa inuu wanaajiyo nin sheekh oo caalima wuxuu ka sheekeeyey wuxuu nin sheekha oo caalimo markaa aniga iga weyn waa cumar cabdilkaafi waa taqaana waa nin masriya wuxuu yihi nin sheekho markaa magaciisa anigu hadda ma xasuusto ayaa wuxuu hi maalin maalmaha kamid wuxu war aniya waxaad samaysa waan israacaynaa nin xanuunsanaynu soo booqanaynaa ina mari baan ku uhi waaye waanu soconnay albaab baanu garaacnay wuxuu waryaa dhegeyso niyadda wanaaji niyaddaadu ha ahaato qof muslim oo xanuunsanaya inuu soo booqonayna okay baan ku yidhi albaabkii baan laga furay waxaa ninkii baan gartay buu yidhi waan yaabay markaa ninkaa arkay sababta waa maxay ninkan waan aqaanaayo waa nin sikiir ah sikiir ma taqaana waa sakhraan xaafadda o dhan waysa taqaana waa ninka xaafadda ugu sakhraansan oo khamriye caba oo la yaqaano bannaanka u baxay ninkii markuuna arkay wuxu unaay uu argagaxay sheekh maxaa soo wada xanuunsanahayno waanu ku soo booqona waanu ku soo ducaynaynaa ninka wuu qaadan waaye leanno maxaa dabeecaddeennu waa maxay qofkii wanaagsanaya qofkii xumaa inay kala go-aan qofka xun yaa u maqan ilaahay subxana wa tacaala mooyaane qofka xun waxaa u maqan qofka wanaagsan qofka hadduu taariku salaad yahay yaa u maqan ka salaada tukanaya ka sikiirkaa yaa u maqane sakhraanka ka sakhraankaa waxaa u maqan kaan sakhraanka ahayn qofka xumaanta ku jira waxaa u maqan kaan xumaanta ku jirin inuu kaasi wax u sheego inuu soo dhoweeyo inuu ixtiraamo inuu wanaag ka arko soo hadalkiisana u dhegeysto ninkaas isagoo markaa xanuunsanaya markay booqdeen berita markuu caafimaado sheekhaasi kelmadda uula tago miyuu diidaya miy ma diidayo u dhegeysanaya wuxuu yihi inii samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaan maqlay oo yuusii biljaari jaara ku dardaarmaya xataa khashiina ilamaa yaanu ka cabsanay aw ru'ina anba aanu moodnay annahu sayuwarisuhu inuu isdhexalsiin doono baab alkaram kariimnimada amba qofka qiimihiisa karamku waxa weeyaan waa macno caam ah anwaacda khayrka iyo fadaaisha iyo qiimaha qofku uu leeyahay oo dhan waa kelmadiisu keenta alkaram af soomaliya tolo maxay ku noqonaysa waa wanaagga qofka uu yani waxyaabaha sifaadka wanaagga oo dhan waa kelmid lagu soo koobay mararka qaar baa karamka waxaa loo isticmaalaa deeqsinimada laakiin deeqsinimado qura maaha waa sifooyinka wanaagsan oo dhan ee sifo lagu soo koobiy wey waayahay عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحل ويدي أي الناس أكرم ضدك يا أكرم سن يا أولا يكن ضدك قال وحول أكرمهم عند الله أتقاهم إلهي أكتس وحا وقيم بدن ضدك أتقاهم كودا لك عرسك بدن له قالوا وحيلا ليس عن هذا نسألك كاكم ويدين إن رسولك عليه الصلاة والسلام وقرنا يا وحل ويدين laakiin ogaan buu su-aasha uga leexanaya su-aashu kana way ixtimaashaa qaar kalena way ixtimaashaa si faa'iidadu ay u badato waxyaabahay weydiiyeen waxay weydiiyeen iyo waxyaaba aanay weydiinba rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu sheego ayuusan u samaynaya waana qaab ka mid a qaababka dadka wax loogu sheego wuxuu ku yidhi akramahum cinda allahi atqaahum ilaahay agtiisa waxa ugu qiimo badan ka ugu alla ka cabsiga badan leh qaaluu waxay yidhahan laysa can hada nas'aluka kaa ka weydiin mayno kaa kama wadno qaala wuxuu ihi faakramu nnaas haddaba dadka waxa u kariimsan dadka waxa ugu wanaagsan yuusufun yuusufu nebiy llah ibnu nebiy illaah ibnu khaliil illaah da agga abtasiinta aad doonaysaanna dee waxa ugu qiimo badan nebiy llahi yuusuf yuusuf aabbihii isaga iyo aabbihii iyo awowgiiba waxay ahaayeen nebiyey ahaayeen yaa la mida markaa de waa landheera sooma waa nebi ina nebi awowgiina waa nebi qaaluu waxay yidhaahdeen laysa can haada nas'aluka mee kaana ku weydiin mayno kaaba ma jeedna isagana qaala wuxuu yidhi fa can macaadini alcarabi tas'aluunii ma carabi qaabkay u kala taaltaallo ayay weydiinaysaan macaadin waa kala duwanaanshiyaha carbeed yacni macdanta waa kala taqaana sooma kala duwanaa dahabka iyo dheemanka iyo kan iyo sooma kala duwanaa masey carabi u kala duduwan tahay bay weydiinaysaan beel heblaayo beel heblaayo beel heblaayo qaaluu waxay dhahan nacam taasaan u jeednahaayo qaala wuxuu ihi fakhiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaami idaa faqihuu fakhiyaarukum kuwiini idinku wanaagsanaa fi ljaahiliyati islaamnimada ka horbaa khiyaarukum idinku fiican fi lislaami islaamka laftiisana idaa faqihuu haddii diinta ay fahmaan ay bartaan waxyaabaha laga sheego ummadaha shucuubta iyo beelaha waxbaa ka jira odayaasha yaqaanee beel kasta waxbaa lagu xantaa amba waxyaabo ceeba lagu ceebeeyaa jirtaa amba waxyaaba lagu ammaanaa jirta reer hebel waa waxaa iyo waxaa reer hebel waa waxaa iyo waxaa reer hebel ma taliyaan waa bakhaylo waa waa waa waxaan waa dagaalkay ku fiican yihiin waa fulay waa waxyaabo noocaas oo kalea reer reeraha qaarna waa lagu ammaanaa waxna waa lagu reer walbana waa caynka waxna waa lagu caayaa waxna waa lagu ammaana reerkaasi way reer way way dumar wanaagsan yihiin reerkaasi abti ma laha soomaalida waa balaayo waa itixaan waxyaabaha noocaasi iskama iman rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu sheegay wuxuu yidhi waagii hore jaahiliga la ahaa waxyaabihii dadku ay ku kala fiicnaayeen ayuunbaa marka islaamka la soo galan ay ku kala fiicnaanayaan laakiin waa goorma waa marka islaamka ay bartaan ee ay fahmaan ee ku camal falaan yacnii qiimihiinbaa sii kordhaayey un qiimi marka horeba ay lahaayeen qiimahoodii qiimunbaa kusii biiraaya un laakiin hadduu halkiisii ku hadho jaahilnimadiisii iyo islaamnimo la-aantiisii zero buu noqonaya zero ayuu noqonaya uu baaba'aya waxaa ka soo qaad male wanaagiisii hore iyo macnahaas macno weyn samayn maayo oo qadiyadda asalka iyo waxa weeyaan asaasku waa idaa faqihu shardigu waxa weeyaan waa islaamnimada iyo iimaanka ibnu khalduun sheekha la dhaha waa taqaanaan macruufka ah wuxuu qoray kitaab la dhaha waxaa la yidhahdaa tabaayucul tabaayicu shucuub shucuubta isagu wuxuu gaadhsiiyey maaha oo keliya ta beelaha wuxuu gaadhsiiyey shucuubta carabta baakistaanta maraykanka rumaniya waxyaabahaasu yani shacbi kastaaba iyo maaragtay ummaduhu dabeecadahay kala leeyihiin waxa asaasu ah buu leeyahay bay-adda ay ku nool yihiin iyo deegaanta ay ku nool yihiin iyo manaakha kuleylka iyo qabowga buuraleyda badda bannaanka dabeecadda dhulka iyo qofka dabeecaddiisu way isleeyihiin dadka imika ninka maaragtay beeraleyda ah iyo geelleyda iyo kuwa buuraha ku jira iyo kuwa kalluunka dabtaa isku dabeecad ma way kala duwan yihin waxyaaba qaarna way u kala fiican yihiin waxyaaba qaarna way u kala wanaagsan yihin waxyaba qarna way u kala xun yihin sheeqadoodii baa kala duwanaatay dabeecaddii dhulkuna way kala duwan tahay dabeecaddii dadkuna way kala duwanaanaysa dabeecaddu waa caynkaas marka rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay dadkii markay diinta aanay iman amba diinta aanay qaadan say u kala wanaagsanaayeen bay u kala wanaagsanaanayaan idaa faqihuu marka ay diinta qaataane diinta ay fahmaan waa xadiis صaxiixa oo in fara badanna aynu maaragtay maqalay salى اllahuma wslm wbaaraka calى sayidina muxamedi waali wasaxbi waslm